waxaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle laga dahfuray tartan kubadda cagta ee kuliyadaha jaamacadda zamzam tartankan oo ka mid ah mid la qabto sanadlaha ayaa waxaa ka qayb galay ardayda ka kala socda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxaana uu fursad u yahay in ardayda muujiyaan xirfadooda ciyaareed iyo inay xoojiyaan isdhexgalka iyo wadajirka dhexdooda munaasabada furitaanka tartanka waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda macaalimiin xiriirka kubadda cagta degmada jowhar arday iyo marti sharaf kale kuwaasuu dhammaantood dhiirigeliyay muhiimada uu tartankani u leeyahay horumarinta sboortiska iyo caafimaadka ardayda waxaana la filayaa in tartankani uu socdo maalmo dhowr ah iyadoo ugu dambeyn la guddoonsiin doono abaalmarino kooxaha iyo ciyaartooyda sida gaarka usoo bandhiga ciyaaraha heerka sare ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah ardayda kasoo qayb gashay kulankan
usugnaan subxaana watacaala inuu suurageliyey inaan bilaabo isboortiska jaamacadda zamzam farceeda jawar ugu horeyn waxaan u mahadceliyay alla subxaana watacaala kaasoo mar laakiin u suurageliyey inaan noqdo guddoomiyaha isboortiska jaamacadda samsom farceeda jawar sidoo kale waxaa kan u mahadcelinayaa dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo guddoonka isboortiska oo igala shaqeeyey sida quruxda badan ee isboortiska maanta oo inoo bilowday waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inuu tartankii kubadda cagta ee ardayda jaamacadda samsom oo maanta ku daafurmay waxaan rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala inuu si joogna doono usoo dhameeyo maanta inoo furmo tartankii kubadda cagta ee ardayda jaamacadda samsom tartankan waxaan soo qaban qaabiyey midowga ardayda jaamacadda samsom ee ah hormuudka ardayda jaamacadda samsom muddooyinkii dambe ee guddi isboortiska kasoo shaqeynayay waxaan rajaynaynaa tartankan inuu soo nabad noo soo imaado waxaan qayb galaya ilaa sideed kooxood oo kala matalaya kuliyadaha ardayda jaamacadda samsom
dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda zamzam farceeda jowhar ayaa ka hadlay muhiimada kulankani uu leeyahay dhalinyarada kuliyadaha tartankan ujeedka laga leeyahay waxa waaye in isdhexgal lagu sameeyo ardada ujeedkiisa ugu weyn waa isdhexgal arday tartanka ardayda loo qabanayo waxaa waaye waa tartan isdhexgal ah oo ardayda qaybooda kala duwan ay isku baranayaan sidoo kale caafimaad ahaan uu ka qayb qaadanayo muhiim uu yahay si marka imtixaanada ay ugu saacidoo kale qofku markuu almeed sameeyo kale yani waxaa badanaya maskaxda inay dhiig fiican hesho sidaasoo kale marka waxaa loo xifdiska qur-aankii maxaa la yihahda imtixaankoo kale fududaane aad iyo aad ugu faraxsannaha insha allah waxaan rajaynaynaa dhammaan ardada waa isku mid mid walba guulaystaba waa ardadeenna laakiin waxaa muhiimadu ay tahay inay sameeyaan sportisman fiican inay sameeyaan in respectiga iyo tixgelinta aysan marnaba ka tegin oo ay dadaalaan ayaa la rabaa insha allah inay isxushmeeyaan oo xushmadda sportiska ay ilaaliyaan intaas ayaan ardada aan kula dardaarmayaa ugu dambeyn guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada jowhar cabdulaahi xuseen deli ayaa ka hadlay goobta waxaan awalan salaamayaa marti sharafta kasoo qayb gashay xafladan tan ah oo aadka loo soo qaban qaabiyey marka mar labaad waxaan u mahad celinayaa mar walibo waa maahan markii ugu horeysay tartankan oo kale ay qabato jaamicaddan waa markeedii saddexaad ama afaraad hadduu ilaahay yidhaahdo sportiskane waa isdhexgal bulsho waxaa loo baahan yahay in ay jaamacadaha kalena ay ku daydaan ayagana midkan mid ka wanaagsan ay qabtaan ayagana wuxuu ka kooban yahay koobkan wuxuu ka kooban yahay sideed tiim tartanka kubadda cagta ee kuliyadaha jaamacadda zamzam faraceeda jowhar ayaa lagu wadaa inuu sare u qaado xiisaha isboortiska ee ardayda islamarkaana uu xoojiyo xiriirka iyo wadajirka ka dhexeeya kuliyadaha ka jira jaamacadda